nabad dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington oo aan caawana idinku hayo qashinka iyo xashiishka yaalla iyo xaarkii kaada talaalaynay meel tanaa loola hagaajinaya ayaa laygu halkaa majarafad leydiba laygu dhogor anoo meeshii burayo soo hadlayo oo de hadalka shaqa iga qaadnayo ayay islaanta soo martay caasha manaan arkay islaanta oo show waan isla hadlay oo daktar baan noqon laha marka majarafada daraba daktar baan ahaan lahadaasaan hayaa iyadiina show wuu heesayaa way tiri ka yaro waxay gu tidhi allah ita iisoo dhawaatay gu tidhi ayay ti allah farxadda kaa muuqata meeshii baasada laysku cunayay ilaaha kaa keena alla farxadda e farxadda kaa muuqatay gu tidhi waa hal abuure maxamed yuusuf oo ku magac dheer badda oo caawana noo haya sheeko xiise leh oo ku saabsan nolosha qurbaha iyo qisooyin kale oo ku saabsan gabayadiisa oo aad si weyn uga heli doontaan waa caawa iyo caweyska washington maxamed yuusuf mar kale soo dhowow sheekooyinka aada hayso ee kaa qabsaday qurbaha iyo meelo kale oo aad tagtayba horta aaday u fara badan yihiin waxaan rabaa bal in aad toddobaadkan iigu bilowdid anigii dhegaystayaashaba aad noogu bilowdid bal wixii kaa qabsaday markii aad kugu horreysay sweden aad tagtay ee aad bilowday shaqadii kuugu horreysay mar kale caasha aad baa kuu salaamaya adigii dhegaystayaasheenaba runtii de waa runoo qurbaho qurbaho hawl maydhano caashaay qurbaho hawl maydhano de anoo waxyaalahan aadka xasiisiyo horta de anigan ana afreyda iyo gabayada iska maciisada ee ku kaftama waxaa jirtay oo jeclaan lahaa ina kaaga horo kolley gabay baad baria su-aashaa kaga jawaabo horta caashaay waxaa jirtay waxaan ahaa arday medicina dhigtaa oo jaamacadda oo de medicinana jaamacadihii kulleyadihii ugu wanaagsanaa jaamacadda ummadda soomaalida ayay ahaayeen waa gartay
waan adu waxbarashaan ka helay talyaaniga dabeedna talyaanigii way noqon weydo kolley duruufo kale aawadeed baan uga himido isulan baan iska dhiibay isulan baan imid isulan baan adu degay dhersi baan isulan soo degay markan luuqadii bartay jaamacaddii baan dib ugu noqday kabacdina waa tan gabadhan aan heesaha badan u sameeyey baan isbaranay adu sagaashankii anoo jaamacaddii dhigta markaa jaamacadda halkan ku taalo lun layidhaha lun university oo dee waxaan ardayda laga qaataana kuma filen oo de wadankiina dhibaa markii de dhibaatadu ka dhacda bay ahayd oo dadki reerkiina qaxay dabcan ay dee keligay baan reer ka joogay berigaasoo ay noqotayna shaqa tagana waxbara dee jaamacadna dhigto gabadha yaroona aan meesha keeno malaayo asri gabadhana asri u sameyn gurigii waxo adu hawlaha way igu bateen dabeedna waan shaqa tegey shaqadii baa de alle shaqa kasta ma helay sida arday baan ahay meel xashiishka laga gurayo tareen trainstation la dhisayo qashinka iyo xashiishka yaalla iyo xaarkii kaada talaalaynay meel tanaa loola hagaajinaya ayaa laygu halkaa majarafad leydiba laygu dhogor anoo meeshii burayo show caashaa isla hadlayo isle waana sanadka dhamayn lahaa oo de hadalka shaqa iga qaadnayo oo businessku hareerahay duulayo oo isla hadlaya ayay islaanta soo martay caashaa manaan arkay islaanta hadalkaa sare iga qaadma dadka manoor buu hadalku sare uga qaadma aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad
oo show waan isla hadlay oo daktar baan noqon laha marka majarafada daraba daktar baan ahaan laha daasaan hayaa imika
iyadana waxay moodaa inaad heesayso iyadiina show wuu heesayaa way tiri ka yaro waxay gu tidhi allah ita iisoo dhawaatay gu tidhi suliskana markaa waan barto oda jaacaddaa dhigtaaba ayay ti allah farxadda kaa muuqata meeshii baasada laysku cunayay ilaaha kaa keena alla farxadda e farxadda kaa muuqatay gu tidhi
marka marka marka marka waxay moodaa miya hadalka isla hadalkii kor kaaga soo baxay inaad inaad shaqada aad qabanayso aad heesayso ad ku raaxaysanayso aan ku heesayo ku raaxaysanayo majarafada alla marka majarafada xaarka daraba waxaan idhaahdaa bal daktar baa noqon lahaa baa ku xigsinaya balo dabadeedna caashaay islaatii waxay u noqotay kaafii kaldeeri halkii aan taagnaa iyo iyo halkii ila tagtay igu qaaday igu tiri ilaa afrikadii baasi baryahaasna waa kuu sheegay dhaaf waxay baryahay abaarta xun ka dhacday etoobiya loo heesjiray tifiyadan suuriskii waxaan abaar xun baa berigaa jirtay afrikada waxa istiruusho markaasa de waxay u noqotay caashay kaafii kaldeeri dabeedna afrey baan meeshii afri yaroo golo kafoolo de way gabadheer baa wala wadahayde maa qorine ayaa waxay waxaa ku waxay tidhi waxaan ku idhi islaanti aan ku idhi aloola hadlaya oo yaab waxay waxay ku tidhi waa tan tidhi alla farxadda kaa muuqata basaan ku idhi farxadda farxadda ay doogiyay calaa dunta rooga dacar bay u kaakicinaysaa digashadaadii dareena waa buyudheerihiidaana waa horay daltabyadan ilaabaad mar kale dib igu noolayne damaciina nidoon laan ahaa daraja dheereeda dictoor baan ahaan jiray shalay dayirtii waa hore nida'dii uu taliyaan ahaa laga dambeeyaayo maantana digaan xaaqaya qurina daasaayo dambaskii hadhaagaan guraa duhur dharaareeda daleel iyo cidlaan taagan oo dibad wareegaayo mana dooran daalkiiyo dhibta iyo diibtan aan qabee baraal isla soo degaya admehay guddigan ee idaa oo dadnimo dhowro ayaan ka xasuustaa caasha inaan iyadoo hor taagan islaantii af soomaali kora igu lahayd maalintii lahayd maxaad tidhi vaseydo vaseydo vaseydo maxaad leedahay weeyaan maxaad maxaad igu tidhi allo af soomaali baan kula hadlayay aadanahu waris uma hayo aadana waris kuma hayo aadana waris kuma hayo waa taarikh laanta oo taarikhdan waa anigii ka gabiye berigii taarikhdan berigii ka gabiyey caashaayo waxaan ka yaabay taarikh la-aantan waxaan ka baqday maanta wadankan wadanka ummadda soomaaliyeed meel kastooy degan tahay dhalinyar baa u badan taarikhduna waa wax weyn oo aad bay taarikhdu ugu weyn tahayo qofka hadduu taarikhdiisa ilaabo dhaqankiisuna uu lumaa ha dhowtoole oo waxyaalahan keenay ninka cadi markuu ninka madow guulaysanayay waxyaalihii koowaad ee uu sidhi waad ku guulaysan kartaa inaad ninka madow gumaysataa waxaa idinu taarikhdiisa baabiyo taarikhdii uu ka baabiyey dhaqankii uu ka baabiyey afkii uu ka baabiyey waa ki magacii buu ka bedelo waa kii magaca ka baabiyey afkaa taariikhda sida afka hadduu lumana taarikhdana waa lumta taarikhda hadday lumtana dhaqankaa luma dhaqanku hadduu lumana qofkaa luma oo iminka suuriya tan aan kula joogo aan joogo caashay lacagta ugu badan waxay ku bixiyaan dowladda suuriyan inay caruurta caruurta meeshay doonaya ha ka yimaadaan ama soomaaliya hadaan ama afghanistan ha ka yimaadaan ama carabkii inay afkoodii iyo taarikhdoodii baraan oo waxay yaqiinsadeen inaanu ilmaha halkan ku koraa ee ajanabigihi haddii uu ruudkiisa iyo taarikhdiisu ay lunto inaanu isna waxba istarayn markuu weynaado iswiilishana waxba tarayn xoog bay geliyaan oo aad bay u geliyaan laakiin innaga dee maamuladaha kala duwan ee jira iyo dowladaha kala duwan ee jira ee soomaalidu leedahay xoog ma saaraan oo dee wadiga arkaya af soomaaligiiba wuu sii cidhib yaraanayaa maxaanku irahda caashaag markaa gabay caynkaa ku saabsan baan berigii tiriya taariikhda gabaygaasina wuxuu odhanaya ha gabay aniha maanan tirinta iyo wged inkastoo ku tabashlayn jiray oo takhasus lay siiyey tabcaan iyo markii ay galeen tololog loo midhan ee ay tafaariiqsadeen tacabkii sugaanta ummadi ummaddiina taaj saartay ee tiri abowaan midhan anigana in layguma tiso iyo tuun ka yaabayay ayaan geesigaga taagay ontaydii gaabsadeeye oon tiirsay maansooyinka aad igu taqaaneene tan se aan arkay iyo waktigantii uu nagu joogo ee toosin mooye lahayn talo kale u dhaanta ayuunbaan tilmaan iyo sirtoobiyaa u celiya aan taabto halkuu maanku tabay wayna tusaaleeyo arartaana tixraac uga dhigay arartaa tixraac uga dhigay toobiyaan rabay anigoon taraanayn murtaan weli tacayaaye aan taxo tafaasiirka looga tusmaynaayo aan taabto halkuu maanku tabay idin tusaaleeyo tagtada iyo markay kaa lunto ogabay taariikh tagtadu waa wixii hore lasoo dhaafay tagtadu markay kaa lunto iyo ogabay taariikhdu taad shalay ahayd iyo markaad lumiso towigaaga toolmoon iyo xumaan mid aad ahayd teedna garanaynin timaadada iyo waktiga soo socdana aad jecgelin weydo ee tan la joogo iyo maanta untiisu ku noqoto ay weliba kula toosantee tooganaan filaysid balse tahay tafiirtoo goodiyo ay tirankaaga oo hore tagooga lagaga jabay talaxumaanteeda waxaan kusoo teeday talaxumo tog bay kaa ridaa tabise maamaahe talaxumo tog bay kaa ridaa tabise maamaahe haddaynaan wixii naga tegiyo ururi taariikhda oo inaan hadhow uga tegayn ubadkan tiinayba oo tabaabasho iyo caynan siin tababaraad raacda waa tabaalo iyo ciil mid uun waxu taraynaayo oo tafaaful iyo teelteel ku rida kala takooraane oo taxadka noloshooda dhiga meel aan loo turine tafatoofka tirsiimadooduna tartiib tiranto oy ledo ayuu gabaygaasina taariikhduna intaasi yidhi caashay waa yahay sheekaba sheekay keentaa bay soomaalidu tiraahdaa waxaa igu maqaalo ah in aad tirisay gabay la yidhaahdo soo dhaciyey oo wax badan ka hadlayay gabayadii aad tirisay iyadoo aan dadka qaar aysan weli fahmin inaad kuwo kalena soo wado soo wado soo wado hadda hadda waa tabtiye annagoon kuwii hore fahmin inaad kuwo kale hadda noogu dartay bal taana ku dar waarudo alla wartaay waxaa jirtay caashaay ilaahay afka kuma gooyee waxaa jirtay wada xasuusime waxaa jirtay beri dhexdii ahayd baan hargeysa tagoon anoo hargeysa jooga hodheel degan baa hodheelka niman odayaalaho weliba wada gabaydhaadhi ah ayaan maalin walba show markan u imaadeen usoo dhaadhaceed meel hoostoo lagu fadhiisto lagu sheekaysta oo hodhaalku lahaa ayaa show maalin walba gabayaan kai jiray baryaha Gabaydhaadhi.
mooyaane gabaydhaadhi Niman- ma- gabaydhaadhi bal yaro jilciya dadkoo dhan hab fahmaane dadku wuxuu u qaybsami jiray berigii hore gabay gabayaa iyo gabaydhaadi waxa weeye nimanka gabayga yaqaanan nuxurkiisa macnihiisa kelmadihiisa fahamkiisa xafidaadiisa ayaa la odhan jiray gabaydhaadi ya waa gartay marka niman badan oo murtida aada dee u wanaagsan ba ayaa hodeelkeeda degay weliba qurba joogu badnaa qurba joog waxaa kamid ahaa nimankaa nin aanu saaxiibanaa imika salaamayo maxamed yuusuf oo la yidhaahdo oo kalaafa lagu naanayso oo ree ingiriis ahaa oo gabayadeydana aada u jeclaa jiray dabeedna markan wiin- wiin halkii ka bilaabay dee iska caadi baa adna caadi ay noqoto wa- waaba dhegeysi baan ka bilaabi jiro ayuu igu yidhi horta waxaan sheegaa kaaga sheegayn in dhegeyso oo ila fadhiiso wuxuu igu yidhi nin beri reehawdka ahaan jiro geel qurux badan lahaan jiray ayaa looga taagi waayay buu yidhi qaad la noqonaya oo markaa tuuladu deganaa tuuladaa uu soo maxaan ku dhaha caasha ay u qa- u deganaana baabuurtu ma soo marto qaadkuma yimaadee in- intii qaadka cuntaa ee tuuladaa degani tuulo kaleoo waxoogay u jirtay u lugeeyaan oo qaad u doontaa ninku geel qurux badanna uu leeyo geel wanaagsan oo dadku jecel yihiin oo geel war geel doon kale qurux badan iyo geel wanaagsan buu ahaa geelka ha naga Ninkii dayicinaa waa- la yidhi cascas miya gaad laguma doorsan kare
markaasa ninkii war war iska shaydaanka iska dhaa war maxaad qaadkufalaysaa war iska- geel cascas buu war lahaa miya
geel casas buu Ay.
lahaa waa loo caqli celiyey ninkii shaydaanka iska dhaa aduu ninkii dadkii waxay u caqli celiyaan aroortii barqadii uunbay tuuladii ku war heshay isagoo halkaa ka soo qayliya ninkii soo dhacye soo dhacye soo dhacye soo dhacye mise ninkii show intuu geelii qaar kaxeeyey uu burca geeyey burcoo malaha meesha saylada dee ugu dhaweyd malaha hawdkahay ayuu qaad kasoo ayuu qaad kusoo bedelay gadbado qaada la- oo de garab kusoo qaaday tu- tuuladii kale baabuurtii wadaysay kaga dhaadhacay aye markuu qaadkii keenay dee tuulada dad badanna ma joogaan A- adu shan lix midh baa laga iibsaday qaadkii wax badan malaa kusameeyey ba- wuxuu keenay wuxuu keenay adu shan Waa xab baa gar- laga iibsaday lix xab.
waa gartay marka marka qaadkan wuxuu ku Iyo- bilaabay qayb ka mida geeliisa intuu iibiyu qaad ku Geelisiibu- bilaabay geelisiibadhigi ayuu qaad ku bilaabay Waa Dabeedna gartay.
markaasay aroortii kale haddana iyagoo dadki isla de malaha waatan cidla kaibsa weyde shaydaanku iska naari doonaaba ay unba aroortii kale haddana caashay bal calaamada lahay soo dhacay halkaa ah, qayladu baa dadkii qayladu bay ku wareereen dadkii tuulada jooga. waxay hore quba waxay hore quba soo dhacyeeg waxay hore quba waxay hore quba hadda kiisii hore shalay laba xaba laga iibsay shan xabaa laga iibsay kii ayaaluu mid kale keenaya haddana ayuu ku kala keenaa maalintii kale haddana waxay markuu halkaa ninkii maranayaadu sheekada waxba yaanan sheekada kaa qasine markuu halkaa maranaya gartay inuu ninku aniga ii jeedo markaasa waxaa ku uri waraya dhi maxamed maxamed wuxuu ku uri gabay u badwataa maxamed kii shalay toole kii doradki de gabay kii soo dhacay u baadaysaa wuxuu uri dabeedna ninkii baa gabay gabaygii awooday baan arrintii ku bedelay isaga markaa arrinta waxaa la idhahdaa intan hore de hadalka ee gabayga lagu bilaaba adugu gabaygaasina waxba yaanan idinka qasina wuxuu ku bilaabmay ninka khalaaf bal- waxaa la idhaha maxamed yuusuf khalaaf waan salaamaya iminka aad baan u salaamaya hadduu maqlaye wuxuu ku bilaabmay in dhaweyd khalaaf oo ma tirin qaafkii gebigeeda maalintaad qisada baas lahayd iyo qaalmihii bariga kii qaalmihiisaba uu gaday qudo inuu iibsho ee kuwa wixii hore yidhi iyo qaadku shalay keenay adna aad qiyaastii lahayd oo u qalantaaba ayaa kabaga shidacay oo nacay oo ila qadhaadhaye oon aan qufulay oo ku riday qalaqal hoosteeda mar haddayna qiimeyn karin qowlka hadalkayga oo qoom inuu garan hun qaadir iga beeray oo ay qardoofiya dhib iyo qoomamuu tahayna qasigaan haddii qow ka jaray quruxba suugaane maantana haddii aan qawdin qaabku yahay xaalba jaxaayga maba soo qoreen kamana qaysheen kumana qaysheen ee aan qubo murtida waa quba ee- ee ee- ee qabo murtida waa quba oo qaranka gaadhsiina afarta qormeey iyo haddaan nuxurka soo qaato oo aan qalooc lama hadlay qiilka ka cadeeyo oo aan qumaatiga ridada yoolka qabadsiiyo balanqeexa qodobkii hadhay oo weli qarsoonaaba ummadan qaranka u ahayn waa la qaybsaday quruxdii midnimadaa tagtay iyo qulubtii duubnayda qoraxdii dhacdada sultangeed qiiqutimi waayey sultan waa daati jibuud loogu qarameeyey siyaasiga qaldhabayay haddana qaar u duubsanaya qarafo wiil ku saaqaday halkii qoodigii yurubta qolqolkii midoogii qolqolkii midoogo ka haray qaybkii filalkiisa odayaal qabaamo ku maamay googa loo hubayo oo qaawan oo qaawan qiime oo ka qaawan qiimaha rag iyo sharaf u dheediiba iyo qaari qowlkii aliya diinta ka qoraato iyo quduro iyo yaab haddana qaydkaisinaya iyo tujaan quruxda moodaysa umisana ka qowracan bulsho umisana ku qowracan bulshada sun iyo booqushan ayaa qayba dhinaca gorsatay oo qalatay reerkiia afartaa qormeeye iyo haddana nuxurka soo qaato oo aqolo lama hadlee dhiil ka caddeeyo oo aqoomaatiga ridada yoolka qabadsiiyo qalandeexo qodobii hadhay oo weli qarsoonaana qarangeena joogniyo waktigan qabarka loo guuray ee qulaba doorta lahayd qayb ka noqonayso oo kayrkiin da-diinuna yihiin qaafa talinaysa oo oo qaabaysa meeshay tolki oo qaabaysa meeshay tolkood iyo qalowlo keenaysa kala qalan hilbaha qayrin iyo hadalba qaarkiiyo qudhiinaa disheen oo dhallan qowla geliseen oo aad qabiil liiqataan qudhiya maankiina oo aad qabaalo u tihiin nimanka nimanku qoondaystay hadduu qolofba geedaha ka dhaco oo u qayiran tahay quraxdiiya waxaa kaga tagta qiimuhu jiray uu qaawisnaa oo qodnaa weliba qooa quraajada aboorka iyo intaa ilu qabsoomaynin ashraadka hoose iyo tagfiyo kayradkoo idilba ayaa quuta oo dila intuu qoomo dhuxyada ee maantana qudhaasaa tihiin oon la qarinaynin odayaal xabaalaha qarkood yaalla qolofkooda ayaa qaalba qaarkiina kala dhigi qubayaan kuwadaad lahaydeen wataa qaydan eedadana intaad nolosha qaadkaas tihiin lagu qiyaamayo idinka quustay haweyda qabiyakiin kabayga waxaan runtii nuxurkiisa oo ahaa dhalinyarta de maanta meel kastoo ummad soomaaliyeed ay degan tahay ama waddan kastoo degan tahay soomaalidu dad odayaalaha runtii ka arrimiya dhalinyar baana xooggale odayadaasi siyaasiyiinta ayuu maan dhalinyartaa kala kaxaysta oo ku kala kaxaysta dhalinyartuna way kala raacaan marka dhalinyartan runtii nuxurkaygu wuxaa waa bal dhalinyaro de idinkaa mustaqbal kale mustaqbalka idinkaa lehe mustaqbalkiina waxaa idinka dantiina ku jirta ku raaca laakin cid kale ha ku raacin dantooda dadka idinka waaweyn aad iyo aad aad iyo aad ahaa kaasina oo de saasuu ahaa marraa waaxid aad baad umahadsan tahay gabay dalxiis dalxiiska toddobaadka dambe aan u dhiganaynaa laakiin waxaan rabaa inaan ku soo xirno mid ka mid a heesaha fanaaniinta soomaalida ay qaadaan kuwoodii safka hore ku jiray midda adiga safka hore kugu jirta allah madwaalada waxa igu jirta number one-ka heesa xasan iyo wada qaadaan saari soo goosay xadhigii kadana waalidka udaa waa cajiib maxaad heestaas ku jeceshahay waxaan ku jecelahay xasuusta maalintan ku daawaday waxaan ku daawaday tiyaatarka hargeysa belihii la furay isagana yahayd seventy eight ama seventy nine ahaan meelahaasi aan ku daawaday haddaanan qaldanayn anoo caruura sida u qaadaya xasan iyo saari sida hees uga qaadayna iyo heestaasi weligayama goodan nolosheenta si toosaad u daawatay toos iyadoo toos wax daawaday waxay ku jirtay riwaayadii la odhan jiray galbeed waa la xoreeyey waarisagaagirtay haddii aanan qaldanayn midhaha waxa lahaa waa filaya xasan ganay dee xasan aadan oo legend runtii igu jira aniga number one igu jira iyo saare axmed jaamaca ilaa in cabdisaana ka waraabiye ayaa wada qaadayay heesahan ugu jecelaha bay kamid tahay daalka markan aad shaqada ugu daala iskaga biyo aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay caaw intaasaan ku hakinaynaa oo inoo toddobaadka dambe iyo gabayadaada kuwoodii ugu dambeeyey iyo heesaha kalead noo soo qaban doonta haddii lahayd aad baad umahadsan tahay maxamed aad baa ku salaama caaisha adiga dhegeystayaasha barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas uu noo soo xulay abwaan maxamed yuusuf badda ee ay sida wada jirka ah ugu luuqeeyaan xasan aadan samater iyo allaha u naxariistee sahre axmed jaamac tan iyo kulanti dambe haddii alla idmo waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
Thank you. ah